kadib socdaalkii madaxweynaha dalkani kenya uu ku tegay gobolada waqooyiga dalkani kenya waxay dhalisay qaydhaan fara badan oo kenyaan fara badan oo mucaaradka dalkani kenya intooda badan u badan ay ka soo qaylinayaan xaaladaha kala duwan iyo horumarada guud ahaan madaxweynaha dalkani kenya uu la maagan yahay gobolada waqooyiga dalkani kenya george mutembey gobonarka deegaanka tronseya ayaa waxa uu sheegay in dalku ay la wareegeen kooxa dalka soomaaliya ka yimid dadkan waxay noqonayaan kuwo nagu soo badanaya kana imaan doono ee dalalka dariska ee soomaaliya waxaad arki doontaa ayagoo dhammaan xubnaha kala duwan xildhibaanka madaxweynaha gobonarka kulli ay maaragtay laga soo dooran doono gobolkaasi soomaalida waxaa la gaari doonaa xilli ay ciidamada booliisku dhammaantood ama militarigu waxaad arki doontaan iyadoo taliyaha ciidanka ilaalada madaxweynaha uu noqon doono nin soomaaliya oo kasoo gudbay dhanka iyo soomaaliya mutambey ayaa waxa uu sheegay in haatan go-aanka madaxweynaha qaranka dalkani kenya uu ku qaatay inuu fasaxo sharciga loo yaqaana kibaandhaha qaadashada baasaboorka iyo horumarada kale ee gobolka uu gaarsiiya dhammaantood duliceedu ay tahay in soomaalidu ay noqdaan kuwa xukuumadda si rasmi oo la wareego Rais amekubali watu wapewe vitambulisho bila kufanyiwa vetting.
kibaandhaha dadka ugu badan ee kibaandhaha ama sharciga idga soo doonto waa dad soomaaliah waana dad soomaali oo soomaaliya kasoo gudbay guddiga tafaxtirka ayaana ay lacaga siinayeen sidaasayna sharciga kibaandhaha ku qaadanayen hadda waa laga saaray guddigaasi waxaana qof walba oo soomaaliya uu sharciga ku qaadanaya si toosa marka uu madaxweyne ruuto uu leeyahay sharciga dadku si toosa u qaataan waxaa xusid mudan in shan ka mid ah dadka yaga oo jiifafkii ahaa ay haatan ka maqan yihiin dalka ay gacanta u galeen kooxda al-shabaab waa isla kooxdaasi al-shabaab kuwa uu madaxweynaha leeyahay sharciga ha la siiyo baasaboorka wuxuu noqon doonaa mid si toos ay u qaadanayaan iyaduna qaylidhaantan kasoo yeerayso qaar ka mid ah hogaamiyaasha dalkani kenya ee intooda badan ku aadan isbeddelka soomaalida dalkani kenya ay la timid iyo weliba dhex kumilanka dowladda ayaa waxa uu noqonayaa mid hogaamiyaasha gobolku ay iyaguna dhankooda difaacayaan wasiirka bay-ada dalkani kenya mudane aadan bare ducaale ayaa waxa uu sheegay in soomaalidu ay yihiin dadka ugu faraha badan dhanka dhaqaalaha isdhexgalka iyo weliba wada noolaashaha guud ahaan dalkani kenya cidna aysan usii daba fariisanin inay soomaali yihiin dalkani kenyana ka tirsan yihiin soomaali meeshan laaji kuma oho soomaali waddanka way degan tahay kenyaanka kale ka mid tahay annagana ma rabna inala sooco annagana waxaan rabnaa inaan kula noolaano hadda magaaladan kula noolaada qabiilada kale kuti iyo dadka diimanka kale kuti magaaladan ku noolaadaan marka idinka waxaa la rabaa xijaabka badiya soomaali ha badato soomaali ha noolaato soomaali meel kasta ha degto xildhibaanka degmada gaarisa laga soo doortay mudane deeqow barrow oo ka hadlayay gudaha jaamacadda mustaqbal university ee bartamaha gaarisa ayaa waxa uu sheegay in kacdoonka haatan gobolada dhexa ka soconaya ku aadan soomaalida inuu yahay mid dana gaar ah leh wuxuuna sheegay inaysan dalkani kenya ugu horeyn soomaali majaraha u qabata wuxuuna soo tiriyey xilalkii kala duwanaa ee guud ahaan dalkani kenya soomaalidu ay ka soo qabteen waddankan saamayn weyn ku yeelanay annaga nooguma horrayso inaan ciidanka waddanka aan xukun aan u weynaano duqa maxamuud jenaraal buu ahaa waa ninka kenya badbaadiye u ahaa kenya haddii uu ay u holgeli lahayd nimankii afgembiga wateen kenya maanta siday tama ay ahaateen nin jenaraal ba ahaa soomaali buu ahaa intaasoo jenaraal baana ka noqdeen kenya oo soomaali waxaa ka mid ah jenaraal cali nin la dhaho jenaraal faarax nin la dhaho jenaraal bashiir nin la dhaho jenaraal annaga maanta nooguma horreysa oo mise ciidan aan hogaamino maanta nooguma horreysin duqa yuusuf xaaji baa u weynaaya oo ahaa wasiirka defense xuseen macalin baa ahaa wasiirka arrimaha gudaha interior minister ninkii la dhahayay iyo waxaan waxa annaga nagu cusuban maaha ruuto oo waayey inta badan dadka gobolada dhexa ka imaanaya ayaa haatani waxa uu isku dayayaa in saaxiibdha uu la noqdo qaybo badan oo ka tirsan dadka ka yimaada gobolada waqooyiga dalkani kenya nyanza coast iyo Rift Valley iyo weliba gobolada dadka xoolo dhaqatada ay ku nool yihiin taasoo uu doonayay in saaxiibtinimadeedu uu soo dhaweysto isbedelada siyaasadeed dalkani Kenyana ahaatani laga dareemayo Maxamed Farax Shire VOA Garissa